degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ka socda horumaro waxbarasho taas oo daayartu ku dhiiradeen inay aadaan gooba waxbarashada waxaana degmada ku yaalaan iskuulla badan oo isugu jira maadii diin intaba haddaba qaar ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga iskuullada ku yaala degmada dhobley oon waraysi la yeelanay ayaa sheegay in kororka goobaha waxbarashada ee degmada ay sabab u tahay in bulshada ay fahmeen muhiimadda ay leedahay waxbarashada waa kuwan iyagoo ka hadlaya arrinkaasi magacaygu cabdulaahi xasan ka mid ah barayaasha degmada dhobley waxaan rajeynayaa waxbarashada markaan u barbar dhignay sanadadii aan soo dhaafnay iyo hadda farqi weyn baa u dhexeeyaa oo xagga kobaca waxbarashada kor bay u socotaa taasna waxaan dhihi karaa waxaa sabab u ah waxbarashada muhiimadeeda oo hadda bulshadii ay fahantay waxbarashadii oo wiil iyo gabarba la waxbarahayo iyo degmada maamulka iyo dhammaan bulshadii oo isku xiran ayaa waxbarashadii muhiimadeeda fahantay sidaa darteed waxbarashada degmada kor bay u kici haysaa waxaa kaloo sababay iskuullada iyo goobaha waxbarashada madarasooyinka oo ayagana aad loogu hirgeliyay degmada intaasoo dhan oo la isku geeyey ayaa waxay sababtay inay waxbarashadii dhobley ay kor u kacdo maxaa yeelay waayadii horeeto ee goobaha waxbarashada loo aaday waxaa dhexi jirtay xaafada qaarkood inay aad uga fogeed saa darteed ay dhibaato iyo culeysku keeni jirtay waalidiinta inay meesha aadka uga fog inay cunug yar u taxaabaan marka maadaama hadda degmo meel xaafadihii laga hirgeliyey goobo waxbarasho oo cunugii iyo gurigii iyo waalidkii intaba ay iska warqabi karaan oo aada u dhow taas ayaa keentay marka waxbarashada inay kor aad iyo aad ay ugu kabacdo marka taasna fursad ayay abuurtay oo waalidiintii inay ku dhiiradaan cunugii inay goobta waxbarashada oo ku dhow ay geeyaan
magacaygu waa cabdiraxmaan qoran ibraahim waayaan dambe goobaha waxbarashada aad bay ugu soo bateen magaalada magaalada xaafadaha ku yeelaan xaafada iskuul ku yeelin inuusa jirin dhammaantood waxaa ku yaala iskuullo marka taas ay keentay inay bulshada ay fahantay muhiimadda ay leeda waxbarashada sidoo kale waxaan ugu mahad celinaya taasna waxaan ugu mahad celinayaa cid walba oo ka qayb qaadata waxbarashada aad baan ugu mahad celinayaa haddii ay tahay maamul iyo haddii tahay bulshada hadday tahay ardayda iyo waalidiinta mid ugu horeysa ardayda waxaan ugu baaqiyaa in ardayda ay goobaha waxbarashada ay tagaan oo ka faa'iidaystaan waxbarashada waalidiintana waxaan ugu baaqayaa inay dhiirigelin ay u sameeyaan ardayda wax baranayso ilmihii aan wax baranayn oo xaafadaha iska joogaan inay goobaha waxbarashada ay geeyaan si ay ugu faa'iidaystaan waxbarashada si kastaba ha ahaatee magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa marba marka ka dambeysa ku soo badanaya goobaha waxbarashada taasoo loo sababeeyey in bulshada ku nool magaalada dhobley ay haatan fahmeen ahmiyadda bulshada u leedahay waxbarashada